tartanka horyaalka heerka saddexaad ee jubbaland oo si rasmi ah uga furmay garoonka kubadda cagta ee waama ee magaalada kismaayo waxaana si weyn usoo dhaweeyey taageerayaasha ciyaaraha iyo bulshada deegaanka tartanka ayaa waxaa ka qayb galay kooxo iskugu jira kuwa cusub iyo kuwa hore uga mid ahaa ee kuwaas oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo ujeeddada tartankan loo qabtay ayaa ahaa in kor loo qaado ciyaaraha heerka hoose lana dhiirigeliyo kartida iyo hibada dhalinyarada jubbaland munaasabadda furitaanka tartanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland guddiga ciyaaraha iyo marti sharafka leh xogayaha ururka kubadda cagta ee jubbaland maxamed cumar xasan ayaa wuxuu faahfaahiyey ujeedada tartankan loo qabtay maanta waxaa inoo furmay tartanka heerka saddexaad ee jubbaland waxaa ka qayb galaya toban kooxood kaas waxay kooxdii oo ka qaabso doodnaa heerka jubbaland koox laba kooxna way dhici doonaan tartanka hadda maanta waxaa ku furtay oo si qurux badan oogu furmay oo bilowday tiimka jilib iyo tiimka wada jir waxaan rajeynayaa in dhalinyarada mustaqbalka kule kubadda cagta ay kasoo qayb galaan xirfadooda kusoo bandhigaan ay noqdaan kuwo matali doona dalkooda iyo jubbaland jubbalandba